أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد qaala allahu tacaala tilka arusulu fadalnaa bacdahum calaa bacd tilka taadaas arrusulu ee rususha ah fadalnaa waan dheeraad siinay bacdahum qaarkood calaa bacdin qaarka kale korkooda ayaan ka dheeraad siinay minhum iyaga man ayaa ka mid ahaaday kallama allaahu alla uu la hadlay warafaca uu kor yeelay alle bacdahum qaarkood darajaatin buu kor yeelay wa aataynaa waxaanu siinay ciisaa ciisihii ibna maryama ahaa albayinaati xujooyin cadcad ayaan siinay wa ayadnaa waan xoojinay hu isaga ciise biruuxi alqudusi ruuxdii dahirnayd ayaan ku xoojinay waa jibriil walow haddii shaaa allaahu alla uu dooni lahaa maqtatala ma aynan dirireen oo ma aynan dagaalameen aladiina kuwii min bacdihim min bacdi alanbiyaa'i ambiyada gadaashooda ahaaday min bacdi maa kolkii kadib ma aynan dagaalameen jaa-athum ay u timid albayinaatu xujooyinkii cadcaddaa walaakiin lagu noqoye ikhtalafuu way iskhilaafeen faminhum iyaga ayuu ka mid ahaaday man axad aamana rumeeyey wa minhum iyaga ayuuna ka mid ahaaday man axad kafara kufriyey walow haddii shaaa allaahu alla uu dooni lahaa maqtataluu ma aynan dagaalameen walaakina allaha alle se yafcalu wou falayaa maa yuriidu waxa uu doonayo ayuu alla falaa ou samaynayaa alla wuxuu ka waramayaa ambiyadii iyo rusushii darajaadkooda iyo wixii uu ku manaystay wuxuuna noo tilmaamayaa inuu rususha kala fadilay oo uu wax ku kala fadilay wuxuu leeyahay alla marka tilka taadaasi arrusulu ee rususha ah marka tilka waa mubtada arrusuluna taabic bay tilka u tahay ama cadfu bayaan ama si kale fadalnaana jumladaas iyadaa qabar dhacayso rususha la tilmaamayana ishaaradu ku dhacaysana waa nabiyullaahi ibraahim iyo nabiyullaahi ismaaciil isxaaq yacquub nabiyullaahi muusa ciisa intii suuradda looga soo warramay oo dhan tilka taadaas arrusulu rususha ah fadalnaa waan dheeraad siinay bacdahum qaarkood calaa bacdin qaarka kale ayaan ka fadilnay ayb rasuulkana sala allahu calayhi wasalam xadiid bukhaari iyo keyrkiis ku sugan wuxuu leeyahay laa tukhayiruunii calaa muusa aniga iga fadli badnaysiinina nabiyullaahi muusa halkaana alla wuxuu leeyahay rusushii inuu kala fadilay ayuu tilmaamayaa dabcan marka rususha la fadilayna nebigaa ugu fadli badnaa xadiidkaas marka iyo aayaddan iyo aayat lsraa walaqad fadalnaa bacd alnabiyiina calaa bacdin wa aataynaa daawuuda zabuura macnaha marka sida lagu jamcinayo waxay tahay in laga wado inta aan nebiga la ogeysiinin isaga inuu ambiyada ugu fadli badan yahay bay ahayd xadiidka ama in la yidhaahdo sida ugu fiicanna waa sidan dambe nebigu min baabi tawaaduc ayuu u yidhi sidaas oo ambiyadii iyo ayuu u tawaaducayaa amase jawaab saddexaad waxay tahay marka isaga ambiyada laga fadilaayo waa inaan ambiyada kalena aan la yaraysanin oo la quursanin haddii marka ay tahay arrintu tacasub iyo faanfaan oo ambiyadii kalena hoos loogu dhigaayo ama xaqoodii la la la yaraysanaayo marka ay sidaa tahay ma bannaana macaanidaasaa marka ku jirto aduu labadaas dambaana ugu roon uguna xoog badan leanna sababta xadiidka ku yimidba waxay ahayd nin yahuudiya iyo nin muslima oo isdharbaaxay oo ninka muslimkaa yacni u dharbaaxaan ujeedaa yahuudiga ee wuxuuna ku dharbaaxay waxay ahayd yahuudigiibaa wuxuu ku dhaaranayay waladii istafaa muusa cala alcaalamiin markaasuu yidhi intuu dharbaaxay maa dhahdid waladii istafaa muxamadan cala alcaalamiin labadoodii markaa ninkii yahuudigaa rasuulku u yimid markaasuu yidhi laa tukhayiruunii calaa muusa aniga yaan muuse la iga fadli badnaysiinin marka waxyaabahaasuu diidayaa oo tacasubka iyo ku dhisan oo kale minhum rusushii man ayaa ka mid ahaaday kallama allaahu alla ou la hadlay waa nebiyullaahi muusa wa rafaca wuu kor yeelay alle bacdahum qaarkood darajaatin darajaad buu kor u qaaday darajaadkana waxaa aada u sii caddaynaya xadiidu lisraa oo iyaga laftooda isku darajaad ma joogin wa aataynaa waxaanu siinay ciise bna maryama ciisaa ciise ciisihii ibna maryama ahaa albayinaati xujooyin cadcad ayaan siinay wa-ayadnaa waan xoojinayoo waa taageernay biruuxi hu isaga biruuxi lqudusi jibriil ayaan ku taageernay oon ku xoojinay walow haddii shaaa allaahu alla uu dooni lahaa maqtatala aladiina kuwii ma aynan dagaalameen min bacdihim min bacdi alambiyaai damiirka ambiyadaa loo celina qaar kalena waxay leeyihin ambiyada kulligood maahane muuse iyo ciise kadib waay nebiyullaahi muusa iyo nebiyullaahi ciisa ka gadaale ilaa iyaga halkaan hadda ciisa ugu dambeeyey wax la sheegee muuse iyo ciise kadib ma aynan dagaalameen dadkii gadaashood yimid min bacdi maa markii kadib ma aynan dagaalameen jaa-athum ay u timid albayinaatu xujooyinkii cadcaddaa walaakin ikhtalafuu oo allah hadduu dooni lahaa inaysan dagaalamin maynan dagaalami lahayn laakiin allah qadaray inay dagaalamaan maxay ku dagaalamayeen marka walaakin ikhtalafuu way iskhilaafeen fa minhum iyagii man ayaa ka mid ah aamana rumeeyey wa minhum waxaa ka mid ah man axad kafara alla diiday oo kufriyey walow haddii shaaa allaahu alla uu dooni lahaa maqtataluu ma aynan dagaalameen walaakina allaha alla sayafcalu waa samaynayaa maa yuriidu wuxuu doonayo qadarka allah marka aayaddu ay daliil u tahay iyo inuu alla leeyahay iraada ayb ya ayuha aladiina aamanuu anfiquu mima razaqnaakum min qabli an yaatiya yowmun laa baycun fiihi walaa khullah yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow anfiquu bixiya mimaa min bacdi maa kii qaar ka mid ah rasaqnaakum aan idinku arsuqnay bixiya min qabli an ya'tiya intuusan imaanin yowmun maalin maalinka oo laa baycun beec fiihi dhexdiisa ounan ahaanin walaa khullatun wadaytinnimana fiihi dhexdiisa aynan ahaanin walaa shafaacatun shafaacana ergeynna fiihi dhexdiisa aynan ahaanin waalkaafiruuna kuwa alle ku kufriyey hum iyaga unbaa addaalimuuna kuwa dulmiga falay ah oo arrinta cibaadada meeshii laa'iqa u ahayd aan dhigin aayaddan alla addoommadiisa wuxuu amrayaa alinfaaq waxay alla ku arsuqay inay jidka khayrka ku bixiyaan si ay u helaan hawaab aakhiro dayb marka sadaqadaani lays amraayo zakadana waa lagu fasiray sadaqada tatawucana waa lagu fasiray labadoodana waa isla wada yihiin dayb mar haddii la yidhi mimaa rasaqnaakum tii waajibka ahaydna waa soo gelay midda sunnadaana waa soo gelaysaa yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow anfiquu bixiya mimaa min bacdi maa kii qaarkiis bixiya rasaqnaakum aan idinku arsuqnay min qabli an ya'tiya intuunan imaanin yowmun maalin maalintana qiyaamaha waayo dabcan maalinka oo laa baycun beec fiihi dhexdiisa ounan ahaanin marka laa baycun iyo laa bayca intaba waa la akriyey laa bayca fiihi walaa khullata walaa shafaacata haddii marka laa bayca iyo walaa khullata iyo walaa shafaacata la yidhaah laadu waa naafiya liljinsi cumuumkana iyadaa aad u tusi og oo nas ku kusii ah ayb marka la yidhaha laa bayca waxaa laga wadaa wax beec ah meeshii marka wax ayaa lasoo gelina yowmun maalin maalinka oo laa bayca wax beec ah fiihi dhexdiisa ounan ahaanaynin ayb haddii la yidhaha laa baycunna laadii waxaa laga dhigay bimacnaa laysa ayay wadataa alxuruufu almushabaha bilaysa maa iyo laa iyo in iyo laata ayay ahaayeen markaas marka waa laad laadani waxay noqonaysaa midii laysada camalkeeda qaban jirtay marka laa baycun beec fiihi maalinka dhexdiisa ma ahaa nin unbaa la leeyahay waxaa meeshii ka baxaaya marka wax beec ah leanna wax beeca marka la yidhaha cumuum dhinac kasta ayuu tusa yaa laga qaadana haddii marka marka la dhahayo sidaana laa bayca markay tahay laa baycun marka ay tahayna beec fiihi dhexdiisa ounan ahaanin intaa unbaa ayay ku kala duwan yihiin xagga laqbaha qurdubina macnahaasoo kale waa sheegaaba ayb maalinka oo laa baycun beec fiihi dhexdiisa ounan ahaanin walaa wax kala gadasha ma jirto walaa khullatun wadaytinimo iyo saaxiibtinimona fiihi dhexdiisa aynan ahaanin walaa shafaacatun shafaacana fiihi dhexdiisa aynan ahaanin shafaacadan marka cumuumay u muuqataa shafaacoo dhan maalintaa male in la leeyahay laakiin waxaa loo jeedaa waa caamun uriida bihi lkhusuus ayb waa caam laakiin khusuus baa loo jeedaayo shafaacada cidda aan helaynin waa gaalada amaa mu'miniinta way helayaan shafaacada iyaga dhexdoodana way isku shafeecayaan waa caamun uriida bihi lkhusuus walaa shafaacatun marka shafaaca fiihi dhexdiisa aynan ahaanin gaaladan marka shafaaco helaynin famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin maa lilaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yutaac daalimiintaasna marka mushrikiinta laga wadaa ayb amaa muslimiinta axaadiis mutawaatira ayaa soo aroortay oo shafaacada tilmaamayaan waalkaafiruuna gaalada kuwaa la diiday hum iyagu addaalimuuna iyagaa daalimiin ah maxay daalimiin dulmi maxaa la yidhaha wadcu shayi fii gayri mowdicihi shayga oo booskiisa boosaan ahayn la dhigo dulmigoodu marka waa maxay cibaadadii bay dhigeen boos ayna lahayn ayb bacdi aimati salaf waxay yidhaahdeen allah mahadle allihii yidhi waalkaafiruuna hum aldaalimuun oo aan dhihin waaldaalimuuna humulkaafiruuna aan dhihin leanna dulmigu laba macnou ku yimaadaa dulmi oo bimacna alkufri ah iyo dulmun duuna dulmin dulmi oo aan kufri ahayn macsidaba waa dulmi waa tahay ayb waxaana ku tusaayo aayatu faatir uma awrasna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina faminhum daalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum saabiqun bilkhayraati biidni illaah ummaddaanaa loo qeybiyey saddex daalimun linafsihi nin dhexdhexaystay iyo nin khayrka ku dhaku hormaray ayb marka wadaalimuuna hum lkaafiruun haddii la dhihi lahaa yacni wuxuu leeyahay dadka nin kastoo dulmi falo wuxuu noqonayaa yacni gaaluu noqon lahaa laakiin alla sidaa ma dhihin waalkaafiruuna hum aldaalimuun gaalada iyagaa daalimiin ah oo dulmiga dhabtaa iyagaas ayuu dushooda iyagaasaa yacni ku sifaysan allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum aayaddan marka aayat lkursiy ayaa la yidhaahdaa sha'ni weyn bay leedahay xadiidka nebigana waxaa ku ansaxay inay tahay afdalu aayatin fi kitaab illaah aayad midda ugu fadli badan kitaabka ilaahay dhexdiisa ayb nabiga sal lla l slam ubay bnu kacab ayuu su-aalay wuxuu yidhi aayadee baa kitaabka ilaahay ugu weynin badan markaasuu yidhi allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu lqayuum markaasuu nebigu yidhi liyahnika alcilmu abalmundir cilmi ha ku bogaadiyo mas'aladan aada garatay darteed marka aayaadka qur-aanka aayad aayad marka la yidhaha aayadda ugu fadli badan owraad ama dikrigana adkaartuna aaday ugu soo aroortaa oo yacni salaadaha kadib habeenkii marka la seexanaayo meelo badan bay ku timaadaa qofkii inuu marka akhristo shaydaankana alla waa ka ilaalinayaa qofka aayaddan akhristo ku seexdo oo dabadeed yacni seexdo marka alla wuxuu leeyahay macnaha ay ku mutaysatay afdalu aayatin fi kitaabillaahi inay noqotona waxa uu yahay in sifaadka alle iyo tilmaamaha alle ay aada uga sheekaynayso marka rabbiga aan caabudayna aada naloo barayaa marka tilmaamihiisa iyo sida uu yahay iyo yaa nala baraya aayadda marka aada u dhegeyso allaahu macbuudka dhabta ah ee xaqa lagu caabudo laa ilaaha alladii kii weeyaan laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ownan jirin ilaa huwa isaga maahani alxayu huwa isagu alxayu weeyaan allaha nool alqayuumu ee makhluuqa dhammaantiis danahooda u taagan u taagnaansho badan laa ta'khuduhu laa ta'khudu ma qabanayso hu isaga sinatun gamaanya ma qabato walaa nowmun hurdana ma qabato lahu lilaahi alla waxaa u sugnaaday maa ayaa u sugnaaday shay fi samaawaati samaawaat dhexdeeda ahaaday iyo wamaa waxa fil ardi dhulka dhexdiisa ahaaday man waa kee daaka isaga ah alladii kii waa kee yashfacu ergeynayo cindahu alla agtiisa ka ergeynayo ilaa biidnihi isaga idinkiisa iyo amarkiisa maahani yaclamu waa og yahay alle maabuu og yahay beyna aydiihim hortooda ahaaday yacnii waxa ka horeeyo ee aakhiro iyo wamaa waxa khalfahum gadaashooda ahaaday ay kasoo tageen adduunkii walaa yuxiituuna ma koobayaan bishayin wax min cilmihi shayga oo min cilmihi ilaahay cilmigiisa ka mida ma koobayaan oo ma koobi karaan ilaa bimaa kii maahane shaaa alla u doonay wasica wou waasac noqday kursiyuhu alle kursigiisa assamaawaati buu u waasac noqday samaawaat iyo walarda dhulka walaa ya-uuduhu ma dhibaayo xifduhumaa samaawaat iyo dhul ilaalintood ma dhibayaan alle xifdigaasi alla ma dhibaayo oo dhib kuma aha wa huwa isagu alle alcaliyu alla sarreeyo waa alcadiimu weynin badan aayadda marka alla wuxuu ku bilaabay cibaado idaylkeed sideedaba inuu isaga keliya leeyahay waxa uu yidhi alle allaahu alle laa ilaha allahu marka waa mubtada jumladanna khabar waa uga dhigi kartaa haddaad doontana waxaad dhihi kartaa allaahu alle alladii kii way laa ilaaha markaa sidaa marka aad si aad si aad sii tilmaanto allaahu alle laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maahane ayb marka allah iyo ilaah waxay kala yihiin ilaah waa macbuud wax kasta oo oo la caabudo ilaah waa ku dhawoobaysaa in la dhaho wax kasta oo la caabudo ilaah waa u qaadan karaa macnahaas macno ahaan ayb saa darteed baa marka nafyi loo geliyey oo la yidhi laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudo in la yidhaahdo leanna macbuud ma jira haddii la yidhaha waa jiraan kuwa la caabudo baatil lagu caabudaa buuxa haddaad marka saa tiraahdid waaqici baad ayaad beeninaysaa marka macnuhu waxaa weeyaan laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa allah maahane ihbaat iyo nafyi kayrkiis cibaadadii waa laga anfiyey isaga keliyana waa loo sugay ayb tilmaamaha marka uu ku mutaystay isaga keliya in la caabudo maxay tahay alxayu huwa isagu alle alxayu weeyaan ka nool ee aan dhimanaynin weligiis alqayuumu makhluuqa dhammaantood danahooda u taagnaansho badan cumar wuxuu akriyey alqayaam qayaam iyo qayuum labadaba amhilat lmubaalaga wa qayuum waa qayyuum ayb qayaamna waa facaal ayb labadan magac marka sifaadka alle marka laga hadlaayo waxaa loo qaybiyaa sifaat daatiya iyo sifaat ficliya labaduba labadan magac ayay soo hoosgelayaan sifaadka daatiga oo dhan xayaatada u asala sifaadka ficliga alla afcaashiisana qayuumnimadaa u asala waa laba magacoo marka macno weyn uu ku jira ayib markaan ka hadlaynana ilaahay tilmaamihiisa qur-aanka iyo sunnada saxiixa bisaa laga qaataa koow ta labaadna qaacidada guud waxay tahay tilmaan kasta oo alla isu tilmaamo ama nebigiisa uu ku tilmaamo waa inaan sideeda u daynaa oo aan sidaas ugu tilmaannaa ilaahay leanna allana isagaana iska keen yaqaan rasuulkiisana de isagaa soo diray subxaana rabbika rabbi alcizati camaa yasifuun wasalaamu cala almursaliin walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay marka dadka waxay ku tilmaamayaan oo dhan waa iska hufay marka laga reebo ambiyadiisa iyo rusushiisa waxa ay ku sheegayaan marka tilmaan aan alla ku tilmaamayno magac aan alla u bixinayno oo alla subxaan ujeeda alla aan ku magacaabayno waa in kitaabka iyo sunnada saxiixa laga helaa ta kale waxay tahay marka kitaabkay sunnada magaca ama tilmaantu ku soo aroorto waa inaan sideedaas u daynaa oo aan rumaynaa min gayri tamhiilin walaa takyiif annaga oo aan ku tusaalaynaynin oon ku shabbahaynin makhluuqiisa qaabkeedana aan sheegaynin leanna ma naqaano qaabka tilmaanta alle ay tahay wa min gayri taxriifin walaa tactiil iyada oo aan tilmaanta alle la inkiraynin annagoon dafiraynin macaanideedana aan beddelaynin ayb afar shay baan hadda sheegay marka waxaa la rabaa marka tamhiil la-aan takyiif la-aan taxriif la-aan taxriifku waa in la bedelo macnahan lagama wade macnahaasaa la yihaa la yidhaahdo meel laga keena inaan la aqoonin iyo tacdiil tacdiilkuna waxay tahay tilmaan ilaahay qur-aankiisa ku sheegay ma jirtaba in la yidhahdo mana ku tilmaano ilaahay in la yidhaahdo ayb tilmaamo badan oo qur-aanku iyo sunnadu ay tilmaameen baa arkee dad diidaayo oo dhahaayo ilaahay kaas male oo waxaas male oo waxaas male waxaas male wixiina qur-aankaa sheegay tacdiil waaye dafiraad qaacidadaasna waxaa laga qaatay qowluhu tacaala laysa ka milihi shay-un wa huwa samiicu lbasiir yaa laga qaatay waxaa kaloo iyadana inaan ogaano u baahan tilmaamaha alle sidee nusuusta looga qaataa saddex marka ilaahay wax lagu tilmaamaa nusuusta saddex sibay usoo aroortaa magacyada alle awsaaf weeyaan yacni magacyada alle ee mushtaqaadka ah magac kasta oo mushtaq ah sifaa ka soo baxayso alcaliim alcaliyu caliim maxaa ka soo baxaya cilmi alxayu maxaa ka soo baxaya xayaatu ayb magacyada alle tilmaamaa ka soo baxayo waxaa kaloo tilmaanta alle nusuustu siday u tilmaanta ka mid ah in alla subxaanahu wa tacaala khabar ahaan oo u sheego waxaaba ka mida maala wayabqaa wajhu rabbika duljalaali walikraam inuu ilaahay weji leeyahay buu sheegay wejigaas marka sifa khabariya waay alla uu isaga khabarkiisaas alla uu sheegay baa laga helay sidaana marka sifadii waa laga qaadan karaa meeshaas meesha saddexaad waxa ay tahay afcaasha alle haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala ficilkiisaa la sheego sifo waa ka soo baxe sifatulkalaamaaba ka mida sifatulkalaam xaggee laga qaatay wa kallama allaahu muusaa takliima ilaahay muuse ula hadlay idan muxuu ku tilmaaman yahay alle inuu hadlo ayb asmaadiisa waa laga qaataa afcaashiisa waa laga qaataa waxaa kaloo laga qaataa khabarkiisa isaga sifadan inuu khabar ahaan u sheegay tilmaamaha alle labay u qeybsamaan sifaat hubuutiya iyo sifaat salbiya tilmaamo ilaahay loo sugaayo oo loo qiraayo lagu ammaanayo iyo tilmaamo alle laga anfinaayo oo la leeyahay ilaahay waxyaabahaas waa ka hufan yahay mana ku tilmaanna sifaat hubuutiya waa mufasal aad baa loo kala dhigdhigaa waatan hadda aayaad aayaddan ku badan alxayu alqayuum alcaliyu alcaiim cilmigii wahaakada marka sifaatka alle lagu ammaanayo waa mufasal sida badan sifaadka alle laga anfinaayo ee naqsiga ah ee alle aan lagu tilmaamayninna sida badan dariiqada qur-aanka iyo sunnada waxay tahay si duubduub ah ayaa loo anfiyaa falaa tajcaluu lilaahi andaadan hal taclamu lahu samiyan wahaakada walam yakun lahu kufuwan axad laysa ka midlihi shay-un lama dhihin ilaahay dhagax ma shabaho bani aadam ma shabaho carada ma shabaho lama dhihin waxaa waa lasoo duuduubay waxaa la yidhi laysa ka midlihi shay-un waa dariiqada qur-aanku saas waay haddii aada aragto sifo ilaahay laga anfinaayo oo qur-aanku kala dhigdhigaayana macnuu u kala dhigdhigayo ama qolo ayaa lagu radinayaa iyagu waxaas aaminsan sida lam yelid walam yuulad iyo kale ama sifo kale ee ka horeysaa macnaheeda lagu fasiraa sida laa ta'khuduhu sinatun walaa nowm oo kale leanna qayuumnimadii iyo xayaatadiibaa waxaa lagu fasiray nafyigan dayib meeshaasna marka saas u dhinaca kale sifaadku labay haddana u qeybsamaan sifaat daatiya iyo sifaat ficliya sifo ilaahay daatadiisaa ku tilmaaman sifaadna waa sifa ficliya maxaa lagu kala gartaana waxaa lagu kala gartaa sifo kasto oo ilaahay mashii'adiisa iyo isaga iraadadiisa u laabato waxaa la yidhaahdaa sifa ficliya sifada haddaynan mashii'o alle u laabanaynin kuna tacalluqinna sifa daatiyay noqonay oo maalan ma la dhahaayo ilaahay weji buu leeyahay hadduu doono ma la dhahaayo ayb sifada ficliga laakiin mashiiadiisaa ku jirta ilaahay markuu doonuu hadlaa markuu doonuu farxayaa markuu doonuu naxariisanayaa markuu doonuu cadaabayaa kuwaasoo dhan marka sifaat ficli ah sifa ficliya marka mashiiada allay ku xihan tahay sifa daatiyana mashiia kuma xirna farqigooda marka waa kaas ayb ayb marka sifaatku macaanidaasaa ku jiro dadkana marka ama madaarista dadku ay ku kala taxan yihiin tilmaam masaa-ishan masaa'il asmaa wasifaat shanta mas'alo oo abwaabta caqiidada aasaaska u ah ayay ka mid tahay baabu lasmaai wasifaat ayb dadkuna marka waa saddex qolo dad iyagu ilaahay makhluuqiisa ku shabahayo oo iyagu yacnii aada u xadgudbay iyo qolo iyaguna wax ilaahay isu sugay inkirayso oo iyaguna xadgudbeen iyo wasadka oo ah wixii ilaahay isu sugayna in loo sugoo lagu tilmaamo iyadoo laga anfinayo alle tashbiih iyo tacdiil ihbaatun bilaa tamhiil ihbaatun bilaa tamhiil markaad ilaahay tilmaan u sugayso waxbaha ku shabihi ayb wa tansiihun bilaa tacdiil markaad ilaahay ceeb kagu faysidna sifo ilaahay iska jira diidi ayib dadka marka in badan baa marka waxay ku dhiban yihiin waxyaabahaasoo baabkan oo dhan aanba rumaysnayn sifaadka alle qaar ayaguna toddoba sifo rumaysan kuwa kalena inkiraayo waxaasoo dhan marka lama rabo ilaahay isaga wuxuu isu sifeeyey in loo daayo ayb alxayu huwa alle alxayu weeyaan mid nool nolol aan dhimasho ka dambeynin alqayuumu mid addoommadiisa makhluuqaadka u taagan waay danahooda isagounbaa u taagan ayb afaman huwa qaa'imun calaa kulli nafsin bima kasabat ayb meeshaas marka marmar waxaa dhacayso tilmaan ilaahayna isku tilmaamay dadna in lagu tilmaamo waxaad ogaanay xaqiiqadaa kala duwan marka hadda halkan waxaa ku taallo alxayu suuratu aali cimraan waxaan ugu tegaynaa yukhriju alxaya min almayiti wa yukhriju almayita min alxay ayb xayigaas marka waa waxaa laga wadaa wixii noolaay ee makhluuq ah alxayu meeshaas iyo alxayu meeshaan isma laha oo xayaatada alle way ka duwan tahay xayaatada makhluuqa midda makhluuqa dhimashaa ka dambayso midda alle wax dhimashaa kama dambeeyo ayb wa tukhriju alxaya min almayiti wa tukhriju lmayita min alxayi baa ku jirta ayb laa ta'kuduhu ma qabanayso alle sinatun lulo ama gamaanyo walaa nowmun iyo hurdo toona ma qabanayso alle oo ma seexdo mana gam-o lianna seexashada iyo gam-idda daala ayaa keeno allana maba noogaba daalku waa ka hufan yahay alle ayib naqsina way tahay oo maxaa yeelay alle naqsi bay ku tahay bani aadamku laakiin hurdadu kamaalay isaga u tahay lianna bani aadam aan seexanaynin waa jiran yahay laakiin alle hurdada naqsi bay isaga u noqonaysaa ayib saa darteed ilaahay waa iska hufay ayib min kamaali qayuumiyatihi baa marka waxaa ka mida in uunan hurdaynin leanna hadduu hurdi lahaa makhluuqa qaarkood baad isdhex dardari lahaa ama nidaamka caalamka yaa khaldami lahaa lahu lilaahi alle maabaa u sugnaaday fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fil ardi dhulka korkiisa ahaaday halkaana marka alla waxaa lagu tilmaamaa milki taam inuu leeyahay allah aan caabudno waa alla nool danaha makhluuqa u taagan aan hurdaynin dhul iyo cir iyo waxa ku dhex jirana isagaa iskale alla aan waxba haysanin maaha ayb meeshaan marka ibnu jariir wuxuu leeyahy waxaa ku jirto kaanama waxaa la leeyahay war alle haddii dhul iyo cir isagu leeyahay isaga caabuda waxa isaga ka soo haray eed caabudaysaan waxba ma laha hadday dhagxaan yihiinna dee dhagax waxba maba milkiya hadday dad yihiinna milki ma laha dhuli cer ma laha man waa kee haddana mulkigiisa taamnimadiisa waxaa ka mida yacni man waa kee daaka isaga ah aladii kan yashfacu ergeynayo cindahu ilaahay agtiisa ka ergeynayo waa ayo ilaa biidnihi isaga idinkiisa maahane ayb min kamaali marka mulkihi waxaa ka mid ay tasarufkiisa wax isaga uu haysto cid hawaysan karta male inay iska qaadato ayb taana marka waxay kutusay mulki dhammaystiran inuu leeyahay alle ayb cid wax ka damci karto agtiisa ka ergeyn kartaa ma jirto ilaa biidnihi isaga in fasaxiisa maahane ayb marka halkaana mushrikiinta lagu radinayaa iyagu waxay qabaan asnaamta maxaa u caabudaysaan marka la yidhaha maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila llahi zulfaa bay leeyihin wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haulaai shufacaa'una cinda allah marka alla wuxuu leeyay maya ilaahay agtiisa yaa ka ergeyn karo ilaa isaga idinkiisa maahane ayb cidda marka shafaacada qaadayso waa ciduu alla u idmay ka loo shafeecayana waa miduu alla ka raalli noqday walaa yashfacuuna ila liman irtadaa suurat lambiyaa yaclamu haddana allaha aan caabudayno waa alla cilmi leh cilmi leh yaclamu alla wuxuu ogyahay maa waxa bayna aydihim hortooda ahaaday iyo wamaa khalfahum gadaashooda waxaa ahaaday adduun iyo aakhiraba cilmi buu u leeyahay marka rabbiga aan caabudayno tilmaantiisu wuxuu ku sifaysan yahay alcilm waxaa ku jirta marka meesha qof wixii horena aan ogeyn waxa kusoo socdana aan ogeyn cibaada ma astaahibo walaa yuxiituuna ma koobayaan dadkii bishayin wax oo min cilmihi alle cilmigiisa waxba kama koobayaan ilaa bimaa shaaa wuxuu doono maahan wixii uu doono inuu inuu ogeysiiyo maahan intaabay ogaan karaan cilmigoodu marka meeshaasuu ku egyahay marka dadkii wixii alle ka soo harayna waxbaa ka maqan nabiyullaahi maxamed aa dadka ugu aqoon badan ugu cilmi badan oo alle uu cilmi badan siiyey haddana maca daalika waxyaabo badan baa ka maqnaa ee isagu uunan ogeyn mararka qaar xukun baa loo keenaa nin iyo naag baa isu soo dacweeyeen ninkii haweentiiba wuxuu ku yidhi waa zinaysatay iyadiina mayay tiri waa licaantameen markaasuu nebigu yidhi ixdaakumaa kaadi labadiina midaa been sheegaya isaga ma yaqaana marka kaas ayaa been sheegay ma ma dhihi karo leanna lama ogeysiinin ayb fii suurati alacraaf walow kuntu aclamu lgayba lastakartu min alkhayr wamaa masaniya suu ayaa sidaas dheh baa lagu yidhi nabiga sala alla ly slam ayb marka axadka cilmiga mutlaqa ah leh ee wax ka qarsoon aanay jirin waa allaha aan caabudayno ayb wasica wuu u waasac noqday kursiyuhu kursigiisa alle kursigiisa assamaawaati ciraryaalo iyo walarda dhulka kursigan marka maxaa laga wadaa ibnu cabaas laba riwaayaa ka sugnaatay mid wuxuu leeyahay wasica kursiyuhu ay cilmuhu ilaahay cilmigiisa wuxuu u waasac noqday samaawaat iyo dhul wax ka maqan ma leh ayb ibnu jariirna waa doortayba macnahaas ayb oo carabtu cilmiga mee meesha lagu qoro waxay yidhaahdaan kuraasa ayib gabayadoodana waa ka buuxday cilmi marka way u yaqaanaan kursi ayib macno labaad ibnu cabaas waxaa laga wariyey wasica kursiyuhu alkursiyu mawdicu alqadamayn labada gomadood mawdicooda iyaa kursigu meeshaas ayb labada qadami alle mawdicooda waayo kursigu mawdicu lqadamayn ayuu ku fasiray abuu muusa alashcarina sidaasoo kale uu ku fasiray ayb xasanulbasri kursiyuhu ay carshuhu buu ku fasiray carshiga ayb aduu saddexdaa macnaa ku jiraan ayb kursiyuhu ay cilmuhu marka la yihaahdana wax sifo ah oo la awilay ma leh leanna kursigu waa makhluuq ilaahay waayo tilmaan alla maaha dadka gobol baa markiiba qalaf waxaa kusoo dha dhacayo kursiyuhu ay cilmuhu taawiil waayu ku leeyahay waa sifo la awilay kursiga sifo ma aha isaga waa makhluuq ilaahay abuuray oo ilaahay ka soocan waa kana ba baxsan ayib labadaa tafsiir baa marka kursiyuhuda ku jirto aathaarta qaarna waxaa soo aroortay kursigu marka loo fiiriyo cirar samaawaadka iyo dhul iyo dhulka waxay noqonayaan samaawaadkii iyo dhulkii faraanti ama xalqad yar oo dhul lama bannaan a la dhigay oo kale siduu uga weyn yahay samaawaadka iyo dhulka kursiga iyo carshiga marka laysku fiiriyana carshigu saasoo kale uga weyn yahay macnaha marka meesha ku jiraa waxay tahay haddii makhluuqaadka alle qaarkood dhul iyo cir ay deeqi karaan alle maxaa umalaynaysaan waay marka cadamadiisa iyo weynaantiisa walaa ya-uuduhu xifduhumaa walaa ya-uudu ma cuslaynayaan hu alle ma cuslaynayaan xifduhumaa dhul iyo cir ilaa xifdintood iyo ilaalintood alle ma cuslaynayaano dhib iyo culays kuma aha ayib wa huwa alle alcaliyu weeyaan alla sarreeyo sarrayntiisu waa mutlaq daata ahaanuu sarreeyaa qudro ahaan waa sarreeyaa awood ahaan waxaa kalou sarreeya sharaf ahaan saddexda macno ee culuwiga keeni kartaba alla waa sarreeyaa subxaanahu wa tacaala ayb qofkii marka yidhaa ilaahay daat ahaan uma sarreeyo kor ma jiro sharaf iyo qudro ayuu sarreeyaa wuxuu uga saaray isagaa laga rabaa daliilkii ayb leanna halkaan alla waa idlaaqay idlaaqeedaasaan ku wadaynaa wa huwa alle alcaliyu weeyaan alla sarey sarreeyo alcadiimu weynin badan laa ikraaha fi ddiini qad tabayana arushdu min alghay laa ikraaha dirqin ma ahaanin fi ddiini diinka dhexdiisa laysku dirqiya ma ahaanin ayb qad xaqiiqo ahe tabayana wou caddaaday alrushdu hanuunkii min alghayi baadidii waa ka caddaaday faman axadkii yakfur qofkii yakfur kufriyo bidaaquuti daaquut ku kufriyo wa yu'min rumeeyo billaahi alla rumeeyo faqad xaqiiqo ah istamsaka wou qabsaday bilcurwati wuxuu qabsaday laantii ama meeshii lagu dhegayay alwufqa ee adadkayd gunuddii adkayduu qabsaday lanfisaama go-itaan lahaa xaal ownan u sugnaanin wallaahu alle samiicun weeyaan alla maqlid badan caliimun cilmi badan aayaddan marka ugu horeyso muxkamo miyaa mase waa mansuuqa waa laysku qabtay ahlu cilmiga qaar ka mida waxay yidhaahdeen aayaddan waa mansuuqa waxaana lagu nasakhay bay dhaheen aayaat lqitaal laa ikraaha fi ddiini marka waa qabla fardi ljihaad intaan jihaadka la farad yeelin bay ahayd markii jihaadka la farad yeelay aayaddaani waa la waa la nasakhay dheheen ayib tafsiir kale wuxuu leeyahay aayaddu mansuuqa ma ahan waa caamun maksuus ayb takhsiiskuna marka wuxuu ku dhacayaa ahlu kitaabka iyo majuusta jizyada marka marka jizyada laga qaado kadib inaan la qasbaynin oo diinkooda waa loo daynayaa markaas ayib yahuuddii nasaaradii majuustii jizyadii bay bixiyeen ay guteen mar hadday jizyadii bixiyaan qasab ma jiro diintooda ha iska haystaan baatilka marka aayadda laa ikraaha fi diini kuwaan la qasbaynin kuwaas waayo amaa kuwa kale ayagu waa la qasbaya tafsiir sidaas ayib ibnu cabbaas isaga waxaa laga wariyey inuu yidhi macno sidaas u egoo kaleu sheegay oo ah nasa ansaarta qabla alislaam waxaa dhici jirtay haweeneyda hadday ilmaha kasoo dhacaan dhowr kol aynan dhalin cunug uusan u noolaanin yahuuddaasa xoogaa diin iyo ay ku tabi jireen waxay dhihi jireen cunuga yahuudi ka dhig sidaa ballanqaad oo ku noolaanaya haween marka waxaa jiray ballan ku qaaday ama nadar ku galay haddii ilmo u noolaadaan inay yahuudi ka dhigaan ilmihii marka sidaas bay yahuudi loogaga dhigay waa weynaadeen islaamkii baa yimid aabbayaalkii iyo dadkii markaas qaraabadooda waxay bilaabeen inay ku qasbaan islaamnimada markaasay aayaddu soo degtay laa ikraaha fi ddiin waxbaha qasbinina daaye ayb saddexdaas macnaba waa la tilmaamay aayaddu inay macnahaas ku timid waa la sheegay isku soo duubduub macnahaad qoladii jizye bixisaana lama qasbi karo ayb aayadda daahirkeeda sida ibnu jariirna marka aayaddu waa mansuuqa isagu waa diiday oo wuxuu yidhi aayaddani aayadaha kale kale waa la jamcin karaa marka qofna ha ku qasbinina islaamkii inuu xoog kusoo galo maxaa yeeley waa caddihi ninkii jizyadii bixiyey faraha in laga qaado laa ikraaha marka aayaddu saa haddaan ku wadno ahlu kitaabay ka warramaysaa ayb marna laga qaadan maayo laakiin macnaheedu inuu yahay dadku nin walbow sidaa doonta waxaa rabta aamin xor baad u tahay caqiidadaada xor baad u tahay marka haddii laga wado ikhtiyaara ilaahay ku siiyey waa sax bani aadanaad ila tahay haddii laakiin laga wado sidaa doonto iskaga dhaqan oo waa iska bannaan tahay haddaad saa ilaahay u caabuday haddaad saa u caabuddo saas sax ma ah laa ikraaha dirqin iyo qasbid fi diini diinka dhexdiisa ma ahaanin qad tabayana maxaa yeelay wuu caddaaday alrushdu hanuunkii min alghayi baadidii waa ka caddaaday faman qofkii yakfur ku gaaloobo bitaaguuti daaguut daaguut marka waa facaluut macnihiisuna marka waxay tahay min aduqyaan xadgudub qofkaas marka isaga xadgudub ha sameeyo oo ilaahnimo ha sheegto ama inta daacadiisa laga badiyey laga tanbadiyey ha la buunbuuniyo heer la caabudo ama la adeeco ilaahayna markaa macsidiis lagu adeeco haddii sidaa ha gaaro xadgudubkaas unbuu ku iyuu ku imaanayaa ama bani aadam ha noqdo ama sanam ha noqdo ama mabda la dhoodhoobay ha noqdo daaquud marka waa shay kastoo xadkii ou lahaa la dhaafiyey bani aadam ha noqdo sanam la caabudaayo ha noqdo mabda dadku ay dhoodhoobeen ha noqdo oo ay shareecadii ku khilaafeen ayb faman qofkii yakfur ku kufriyo bitaaquuti daaquudka macnahaas caamkowna ibnu jariir doortay wa yu'min rumeeyo billaahi alla rumeeyo faqad istamsaka marka laa ilaaha illa allahdii bay la mid tahay ila allaahuna waa wayu'min billaahi laa ilaahana faman yakfur bitaaquutihi ayb qofka marka marka uu laa ilaha illa allahu dhahayo waa inuu ku kufriyaa wax kastoo ilaahay sukadii la caabudo man qaala laa ilaaha ila allahu wa kafara bima yucbadu min duuni illaah faqad istamsaka faqad xaqiiqaha istamsaka wuxuu qabsaday uu ku dhegay bilcurwati curwada waxaa la yidhaahdaa meesha shayga laga qabto haddii ay boorso tahay sidadeeda la yidhaahdaa koob iyo haddii uu yahay dhegta laga qabto meesha laga qabto meeshaasaa curwo la yidhaahda faqad istamsaka wuxuu ku dhegay ou qabsaday bilcurwati meeshii la qabsanayo u qabsaday alwudqaa ee adkayd weliba lanfisaama gooyitaan lahaa xaal ownan u sugnaanin wallaahu alleh samiicun weeyaan mid maqlid badan caliimun cilmi badan allahu waliyu ladiina aamanuu yukhrijuhum min aulumaati ila annuur allaahu alleh waliyu ladiina kuwii midkii u gargaaraaya waayo aamanuu rumeeyey yukhrijuhum wou bixinayaa iyaga min adulumaati mugdiyaalkou ka bixinayaa ila annuuri iftiinka xaggiisuu u bixinayaa waaladiina kuwa kafaruu kufriyey wliyaa'uhum kuwa u hiilinayo iyagu addaaquutu weeyaan daaquudkii yukhrijuuna way bixinayaan hum iyagay bixinayaan min annuuri iftiinkiibay ka saarayaan oy ka bixinayaan ila adulumaati mugdiyaalkay u bixinayaan ulaa'ika kuwaadaas asxaabu naari naarta asxaabteeda waaye hum iyagu khaaliduuna kuwii waaraya waa fiiha fi nnaari naarta dhexdeeda halkanna markaa alle ciddii uu doono inuu hanuuninayo uu tilmaamayaa addoommadiisa mu'miniinta ka mida dulumaatlkufri ayuu ka bixinayaa kufriga mugdigiisa iyo shakiga wuxuuna u saarayaa nuuru lxaqi waaliimaan allahu alle waliyu ladiina kuwii midka u hiilinaya waaye aamanuu rumeeyey kuwa rumeeyo alla u hiiliyaa u gargaaraa yukhriju wou bixinayaa hum iyaga min adulumaati mugdiyaalka ayuu ka bixinayaa kufriga iyoiyo baadida wa ayuu ka saarayaa ila nuuri iftiinka u bixinayaa nuurka mufradaa laga dhigay dulumaadkiina waa la jamciyey lianna dalaalka iyo baadidu duruqdeedu aaday u tiro badan tahay dariiqa najaadka iyo badbaadaduna hal wa ana hada siraatii mustaqiima faatabicuuhu walaa tatabicuu subula jidadku waa badan yihiin marka lagu baadiyoobo jidka xaqaana hal waaladiina kuwa kafaruu kufriyey wliyaauhum owliyadoodu addaaquutu shaydaanka kuwa dawaaqiidooda owliye u ah yukhrijuunahum way bixinayaan min annuuri iftiinkay ka saarayaan ila dulumaati mugdiyaalay u saarayaan oo hanuunkii iyo fidradii iyo ayay intay ka bixiyaan ayay mugdiyaal u bixinayaan ulaa'ika kuwaadaas asxaabu nnaari naarta asxaabteeda waa hum iyagu khaaliduuna kuwii waarayo waa fiiha fi nnaari naarta dhexdeeda kuwii ku waarayo alam tara ila aladii xaaja ibraahiima fii rabbih alam tara miyaadan arkin waayaadeh ila aladii kii xaaja la dooday ibraahiima ibraahiim xujeeyey fii rabbihi fii shani rabbihi rabbigii shanigiisana kula dooday arrin alla ku saabsan kula dooday midkaasina waa numruud ayb numruud ayaa la dhihi jiray mawsil ayuu joogay ayaa la yidhaahdaa ama dhulkan ciraaq oo waqooyiga ciraaq hadda lagu magacaabo ayuu joogay ardu kancaan ninkaas marka meeshaasuu boqor ka ahaa nin aad u xadgudbay buu ahaa tiibuu marka qisadaasu allah tilmaamayaa alam tara miyaadan arkin waayaabe ila aladii kii xaaja la dooday ibraahiima ibraahiim fii rabbihi rabbigii shanigiisa kula murmay oo kula dooday muxuu sidaa u doodayaana an aataahu llaahu lian aataahu llaahu alle inuu siiyey darteed almulka boqortooyo inuu alle siiyey darteed yacnii inuu helay maal maal iyo boqortooyo iyo awood inuu alle siiyey darteed buu u murmayaa ayb meeshii laga rabay marka inuu ilaahay usoo laabto rabbi caabudo waa ka tegay boqortooyadaasa waxay u sababtay inuu alle ka doodo shanigiisa marka jumladan an aataahu llaahu tacliiliya waay ayb lian aataahu llaahu alle inuu ula yimid uu siiyey darteed almulka boqortooyo inuu siiyey darteed buu kula dooday id waqti ayuu la dooday qaala ibraahiimu ibraahim uu yidhi rabbii aniga rabbigay alladii allihii waaye yuxyii noolaynaayo wa yumiitu dilaayo aniga rabbigay aan aan caabudo waa ka nooleeyo dilo ibraahim marka wuxuu ka wadaa midka nolosha cidduu doono u bilaabo cidduu doonana marka dilo xayaataduu geliyaa cidduu doonana marka isagaa dilo oo xayaatada ka qaato qaala wuxuu yidhi numruud ana aniga uxyii waa noolaynayaa wa umiitu waa dilayaa isagana marka dhan kale u dhigayo wuxuu leeyahay aniga boqoraan ahay laba qofuu soo kaxeeyey midna waa dilay midna iska tago luqada carabigana dabcan qofkii qof daayo oo aan dilin waa nooleeyey waa la dhahaa fii suurati lmaa-ida min ajli dalika katabna cala bani israa'iila anahu man qatala nafsa bigayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaanamaa qatala annaasa jamiica waman axyaaha axyaaha maxay tahayna qofkii aan dadka dilin waay faraha ka qaado qof fakaanamaa axya annaasa jamiica isaga marka meeshaas uu la aaday nabiyullaahi ibraahiimna war xayaatada yaa bixiyuu ka hadlaya isna meel kaleu saartay marka qaala wuxuu yidhi ana aniga uxyii waa noolaynayaa wa umiitu waa dilayaa qaala ibraahiimu ibraahim wuxuu yidhi fa ina allaha alle ya'tii bishamsi qoraxda ayuu la imaanayaa min almashriqi qorax soo bax xaggeed fa'ti la imaw bihaa qoraxdii min almaqribi qorax udhac kala imaw ayb marka ma ahan ibraahim in xujadii hore laga helay ma ahan waxaa la yidhaahdaa alintiqaalu min daliilin ilaa daliilin aakhar ayb daliilow ka soo guuraa daliil kale u soo guuran ayb macnaha marka meeshaa meeshaa ku jira sidaas waaye midii hore inuu numruud helay ma aha macnaheedu fain qaala ibraahimu ibraahim wuxuu yidhi faina allaha alle yaatii bishamsi qoraxduu la imaanayaa min almashriqi qorax soo bax xaggeed ayuu kala imaanayaa faati bihaa adiga la kaalayo la imow qoraxdii min almaqribi kala imow fabuhita aladii kii waa wareeray kafara kufriyey fabuhita waa wareeray alladii kii kafara kufriyey midkii gaalka ahaa waa wareeray ficilkan marka buhita mabni lilmajhuulo u samaysan yahay laakiin mabni lilmacluuma laga laqbeeya wallaahu alleh laa yahdii ma hanuuninayo alqowma qolo aldaalimiina dulmi falay alle kuwaa ma hanuuninaayo aw kaladii mara calaa qaryatin wa hiya khaawiyatun calaa curuushiha ayb waxay ku cadfan tahay marka alam tara ila aladii xaaja ibraahiima alam tara miyaadan arkin ila aladii kii xaaja ibraahiima la dooday ow kaladii kii miyaadan arkin shanigiisu waa yaaba kii mara maray calaa qaryatin qaryo korkeed maray walxaal hiya qaryaduna khaawiyatun ay tahay midii dhacsan calaa curuushihaa saanqaafkeeda korkiisa korkeeda u dhacsan qaala yidhi annaa kayfa sideebaa yuxyii ou u nooleynayaa alle allaahu alle haadihi tan ou u noolaynayaa bacda mowtihaa dhimashadeeda ka gadaale ow kaladii kii miyaadan arkin waayaabe mara calaa qaryatin qaryo korkeed maray soo maray wa hiya iyada oo qaryadu khaawiyatun dhacsan oo eber ah mid dhacday ah calaa curuushihaa saanqaafkeeda u dhacday oo dad aynan joogin qaala yidhi annaa kayfa sideebaa yuxyi illaahu alla u noolaynayaa haadihi tani bacda mowtihaa dhimashadeeda ka gadaale see alla usoo noolayna middaan fa amaatahu llaahu marka ninkaani yaa waaye qaryadaani maxay ahayd khilaaf badan baa ku jiro qaar waxay yidhaahdeen cuseyr buu ahaa ninkan qaar waxay yidhaahdeen khadir ayib ibnu isxaaq ayaa sidaas yidhi khadir qaryaduna waa tee macaani badan baa lagu dhuftay laakiin ibnu jariir wuxuu rajaxay qaryo un inay in laga laga wado tacyiinkeedu wax macnaa cilmi badan oo hadda yacnii xugun loo baahan yahay iyo kuma jiro hadduu ku jiri lahaa allaaba cayini lahaa faamaata wuu dilay allaahu alle hu qofkaa ayuu dilay ninkaasi mi-ata caamin boqol sano ayuu dilay uma markaa dabadeed bacata wuu soo bixiyey hu isagiibuu soo bixiyey qaala wuxuu yidhi kam imisaa labidta aada nagaatay qaala wuxuu yidhi labidtu waxaan nagaaday yowman maalin ow amase bacda yowmin maalin qeybteed hal maalin ama maalin gelinkeed bis aan maqna oon hurdaaya ayb intaa un baan ku nagaaday meeshaan qaala wuxuu yidhi alle bal ee labidta waad nagaatay mi-ata caamin boqol sano ayaad meeshaan negi ku ahayd fandur fiiri ilaa tacaamika cuntadaada fiiri wa sharaabika cabiddaada fiiri yani cabitaankaagii aada wadatay bal eeg lam yatasannah wax sanado ah sooma marin lam yatasanah laba macnaa ku jira macnuhuna wuxuu ku xiran yahay ha'daani waxa ay tahay in badan aimada agarkooda waxay leeyihin ha'daani waa ha-u sakt ha-u sakta waaye lam yatasanna waa ficil ha'daanina waa ha-u sakt ayb wamaa adraaka maa hiya oo kale waaye haddii sidaa marka loo dhigo macnuhu wuxuu noqonayaa lam yatasannah ay lam yatahayar ma doorsoomin haddii marka ha-da laga dhigo inaynan ahayn ha-u sakt ee ay asal tahay laamulkelimana ay tahay marka waxay noqonaysaa lam yatasannah wax sanada ah sooma marin ayb macnuhuna waa isku dhow yihiin oo shaygu haddii dhowr sano uu soo maro waa isbedelayaayo waa qurmayaa dabca macnuhu waa isku mid marka haddii marka ha'daani laga dhigo asal aslulkelima macnuhu wuxuu noqonayaa lam yamura calayha sanatun ayb wax sanadaba aan soo marin oon isbedelin waayo fiiri waayo macnuhu quraa'da laftoodana siyaalkaasay kala akhriyeen qaar ha'daani waslan wa waqfan ba akhriyey iyo qaar yacnii cinda alwaqfi akhriyey cinda alwaslina aan akhrinin intaba waa leeyihiin ayb qaar lam yatasanna akriyayoo intaba way leeyihiin ibnu jariir isaga qiraa'ada u rajaxayo waxay tahay in markaa hadaasi ay tahay mar kasta waslan wa waqfanba in la akriyo lianna musxafkay ku taallaa buu leeyahay saasuu markaa tafsiirka ku yidhi fandur fiiri ilaa dacaamika cuntadaada wa sharaabika cabiddaada cabitaankaagii eeg lam yatasannah ma doorsoomin wandur fiiri ilaa ximaarika dameerkaaga fiiri wa facalnaa daalika sidaa baan samaynay linajcalaka si adiga aan kaaga yeelno aayatan calaamad linnaasi dadka aan kaaga dhigno yani boqol sanaan ku dilnay waa kusoo b waa kusoo noolaynay waxaan sidaa u yeelnay linajcalaka inaan kaa adiga aan kaa yeelno aayatan aayad qudrada alle lagu garto linnaasi dadka kaaga yeelno wandur fiiri ila alcidaami lafihi fiiri dameerka aada wadata lafihiisa fiiri kayfa sida nunshizu aan u koryeelayno haa lafahaas yani waa iska saarsaaraynaa lafuhu waa iskor saarayihiin saan lafihii isu kor saarayna fiiri uma markaa dabadeed naksuu waan huwinaynaa haa lafihii laxman hilib ayaan korka ka saaraynaa haddii nunshizu la akriya saas waa ayib nunshiruhaa haddii la akriyana sida aan usoo bixinayna lafaha waa ayib labadana marka qira'a sabciya mutawaatira waa mid kasta qira'a kasta nunshizu min annashzi nashdiguna waa irtifaaca iyo koryeelidda ayib falamaa markii tabayana oo u caddaaday lahu isaga oo u caddaaday qaala wuxuu yidhi aclamu waan ogaaday ana allaaha alleh calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qadiirun qaadirun mid awoodo inuu yahay shay kastayna waa la awood ku leeyahay yaan ogaaday aclamuna waa la akhriyey iclamna waa la akhriyey ibnu jariirna qiraa'ada iclamta ayuu isagu tawjiih ahaan xoogaa u fadilay rajaxay ayib iclam haddii la yidhaha ogow waay marka isagii baa lala warramay aclamuna waa ogahay waay waan ogaaday ana allaha alla calaa kulli shayin shay dhammaantiis qadiirun qaadirun mid awoodba ku awood badan inuu yahay waid qaala ibraahiimu rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta wdkur xus id waqti qaala ibraahiimu ibraahim uu yidhi rabbi yaa rabbi rabbiyow arinii itus kayfa sida tuxyii aada u noolaynayso almowtaa kuwa dhintay see usoo noolaysaa qaala wuxuu yidhi alle awalam tu'min miyaadan rumaynin ibraahiimow qaala alle wuxuu yidhi qaala ibraahim wuxuu yidhi balaa inaanan rumaynin iska daayo waa rumeeyey walaakin lagu noqoye sidaa ayaan dalbaday liyadma'ina si uu u xasilo qalbi qalbigayga qaala wuxuu yidhi fakud qaado arbacatan afar qaado min adayri shimbiraha ah afar shimbirood soo qaado fasurhunna fasur googoo oo goo yacni googoo hunna shimbirahaasi waxaad samaysaa marka shimbirihii marka jarjar ayb googooy ilayka adiga xaggaaga ilayka marka taqdiim iyo taakhiir baa ku jiro fakud arbacatan soo qaado afar min adayri shimbiraah ilayka xaggaaga usoo dum oo usoo qaado fasurhunna googooy markaas jarjar uma markaa dabadeed ijcal yeel calaa kulli jabalin buur kastaa korkeeda minhunna xaal ay ka mid yihiin af shimbirahaani jus-an qeyb yeel uma markaa dabadeed udcuhunna wac oo u yeer iyaga ya'tiinaka kuu imaadeen oo way kuu imaanayaan sacyan xaal ay yihiin iyagoo rooraayo ayay kuu imaanayaan waclam ogowna ana allaha alla casiizun alla addoommadiisa ka adag inuu yahay xakiimun falsan qisadaanna waxay ahayd nabiyullaahi ibraahiimood meel taagan ayaa wuxuu arkay qisaska qaar ama riwaayaadka qaar waxay leeyihiin malaay qeybna bannaanka usoo baxay qeybna gudaha badda ku jiro qaar kalena waxay leeyihiin maya ee xayawaan dhulka joogow arkay oo ay cunayaan dugaag oo nina qeyb qaatay dugaag tiro badan baa isugu yimid ninba inbau cunay calooshiisa gashay markaasaa nebiyullaahi ibraahim wuxuu is yii wuxuu yidhi shaygan ninba meel yacni dugaaggaani hadba uu qeyb ka uu ka qaatay oo isaga ku kala maqan xayawaan badan calooshiis ku kala maqan tolow see waxaasoo dhan alla usoo jamcinayaa oo uu sidiisii uga soo dhigaya ayib in la tusow jeclaystay marka arrintu marka shaki ma aha ayib wuxuu damcay marka inuu u arko si camali ah inuu u arko xadiidna wuxuu ahaa laysa alkhabaru kalmucaayana khabar iyo wax la arka isku mid maaha waa rumaysan yahay nabiyullaahi ibraahim laakiin wuxuu rabaa in indhihiisa u ka qaado ayib ibnu jariir isaga wuxuu leeyahay arrintan inay shaki tahay buu keenayaa shakigaasna wuxuu leeyahay ma ahan qudrada allow ka shakiyeye waa min baabi alwaswasa markuu qisadaa waxaa markuu arkay shaydaanka qalbigiisa wuxuu soo geliyey war see ilaahay dadka kusoo bixina haddii qofkii la cuno oo ninba yacni qeyb ou bahal ula tago see talow alle kusoo saaraya qalbigiisuu marka waxyaabahaas geliyey min baabi alwaswasa weeyaan buu yidhi nabiyullaahi ibraahim ibraahimna waswasadaas waa iska saaray isagu marka macnahaasuu rajaxay sida xooga badan laakiin shaki ma ahayn ee keliya wuxuu rabay inuu indhaha uun ka qaado arkana nabiyullaahi ibraahim ayb qaar culimmada ka mida waxay leeyihin shaki bay ahayd waana qabla nubuwa intaan nebi iyo laga dhigin ayay ahayd ayb xadiid bukhaari ku sugan baa jiro nabiga sal ll ly slam uu yidhi naxnu axaqu bishaki min ibraahim xadiidkaa laftiisaaba u baahanba daweyn nebiga wuxuu yidhi annagaa shaki uga xaq uga uga owleysan oo uga habboon nabiyullaahi ibraahim maxaa laga wadaa marka rasuulka maa shakinaya isaga qudrada alla miyuu nebiga ku shakinayaa maya macnuhu wuxuu yahay haddiiba shaki jiro ma jiree aani tawaaduc dartiisu marka wuxuu leeyahay haddiiba la shakinaayo nabiyullaahi ibraahim anaa shaki uga dhow anigana ma shakinin waay warkaas ma fahamteen markaas haddii la shakinaayo nabiyullaahi ibraahim anaa shakiga uga dhow ugana habboon anigana inaanan shakinaynin waa ogtihiin macnahaasay ka dhiganta wadkur xus id waqti qaala uu yidhi ibraahiimu ibraahim rabbi yaa rabbi rabbi rabbiyow arinii itus kayfa sidii tuxyii aada u noolaynaysid almowtaa kuwa dhintay qaala wuxuu yidhi alle awalam tu'min miyaadan rumaynin ibraahiimu qaala wuxuu yidhi ibraahim balaa inaanan rumaynin iska daayo waa rumeeyey walaakin liyadma'ina sidan baan warsaday oon ku weydiiyey liyadma'ina inuu xasilo si uu u xasilo qalbi qalbigayga qaala wuxuu yidhi alle fakud qaado arbacatan afar soo qaado min aayri oo shimbiro ah ilayka adiga xaggaaga usoo qabso fasurhunna googooy markaas ayb jarjar fasur jarjar oo googooy hunna shimbiraha afarta ah uma markaa dabadeed ijcal iyeel calaa kulli jabalin buur kastaa korkeeda minhunna afartaa xaal ay ka mid yihiin jus-an qeyb oo shimbi ka mida ku tuur uma markaa dabadeed udcu u yeer hunna shimbirihii u yeer ya'tiinaka way kuu imaanayaan sacyan iyagoo ordaaya xaalay ordayaan ayay kuu imaanayaan waclam ogow ana allaha alleh casiizun alla addoommadiisa ka qaalib oo ka adag inuu yahay xakiimun falsan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina